barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadayda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha februarina waa sagaal iyo toban sanadkuna waa laba kun lix iyo toban idaacaddana waxaa daadihinaya barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo ahaa cashe ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah xilligan waxaa isbedelay xidhiirhkii haasaawaha ee dhallinyarada caashay ka warran haddii aad gabadh ay ishu kaaga dhacdo oo ay fursaddu kuu saamaxdo in aad la hadasho maxaad weydiin lahayd ma telefoon ma wax kale
iminka badanaa lambaranta layskama qoro inantii lambarkii ka qori maysid waxaad ka oranaysaa maxaa maxaa kugu qoran barta facebook maxaa kugu qoran marka kuu sheegta maxaa kuu yaalla waad oranaysaa noocaa noocaas yeela sawir ubax noocaa noocaasa ii yeela dadka inantii halkaasaan iska baranay inantii marka dhowr cisho wada hadalnay ayaaba nag inantii waaban ka waayay facebookii
wow gabadhii malaha way u been guurtay ismaaciil oo waxay siisay tilmaan aan sax ahayn isagoo socota ayuu rabaa in uu gabar qalbigeeda ku kasbado hal maalin oo keliya laakiin cabdiqani oo ah wiilka sheekadan ay ku dhacday isma dhiibine inantii wuu u heesay markay far itaagi weyday fonkeeda miyaan ku waashay anoo faajicii wareersan miyay faaji ii walaaqday intay magac falsa xidhatay kofarkii miyay ii bedelatay
waan gartay inantii lafteedu dee caashay markii ay maqashay sheekada wiilkan kamay aamusine hee waxaan filayay dee inay ka naxdo wiilka oo siiso ciwaan saxa laakiin wax kalaaba meeshii ka dhacay
wixii muuqdaa macaan ayaan maqli jiray muxuu loof maranay sidaaba tiri dhegaystayaashaba waxaanu usoo gudbin doonaa sheekooyinkaasi iyo kuwo kale oo xiiso leh inta uu socdo barnaamijkan dhallinyarada maanta hase ahtee marka hore kusoo dhowaada warka caalamka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ayaa sheegaysa in khilaafka ka jira ukraine uu si daran u waxyeeleeyey nolosha nus milyuun caruura oo ku nool agagaarada aanay maamulin dowladda kiyef iyo goobaha ku dhow jiidaha hore ee dagaalka ay isku hayaan dowladda iyo goonigoosatada raacsan ruushka hadal qoraal ah oo soo baxay jimcahan maanta ah ay hay-adda unisef ku sheegtay in saddexdii caruur ahba mid taas oo ka dhigan caruur gaaraysa shan boqol iyo siddeetan kun ay u baahan yihiin taageero xagga maskaxda ah kadib laba sano oo ay ku dhex jireen dagaal ka taagnaa bariga ukraine natiijo kumeel gaadh ah oo ka soo baxday doorashadii dalka uganda ayaa muujinaysa in madaxweynaha haatan xilka haya yoweri museveni uu ku horeeyo ilaa haatan natiijada la hayo waxaana waxaana weli jira in qaar ka mida degmooyinka ay weli doorashadu kasii socoto maanta oo jimco ah si ay uga soo kabtaan dib u dhacii ku yimi furitaanka goobaha codbixinta ee shalay ilaa haatan waxaa la tiriyey afar meelood meel doorashadii ama codbixintii la dhiibtay waxaana wararku sheegayaan in madaxweyne museveni uu haysto in ka badan lixdan boqolkiiba codadka ilaa haatan la tiriyey
wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad la socotaan waana maalin jimco ah bisha februarina ay tahay sagaal iyo toban ismaaciilow dhalinyaro fara badan weliba dhalinyaradu marka ay sabool yihiin oo qoysas saboola ka soo jeedaan oo ay yaryar yihiin inta badan shaqooyin yaryar bay qabtaan oo weliba shaqooyinkaasi kuwa ugu fudud ay markiiba qabtaan waxaa ka mid ah inay kabaha caseeyaan gawaarida tirtiraan oo sidaasi ay noloshoodii ku dabaraan macnaha xirfaday bartaan ay noloshooda ku dabaraan oo iyaguna isbaraan xirfadda lafteedii way kala bartaan weliba caruurta siday caruur kale u daba socdaan oo shaxaadka iyo shilimaadka uga qaadanayaan marka dambe iyagana intay sanduuqooda yar qaataan oo wax yaroo kur- ay ku ritaan wixii lagu casayn jiray kabaha luujitadan dhidaan baalash maxaa la taqaana lu- maya rinjiga la mariya kabaha maxaa la baalash taqaana baan anagunay baalashku waa- waa- waa ku rugisti Hay.
laakiin uh, qalabka la isticmaalay maxaa la yihahdaa burushka iyo sacfraanka la isticmaalay kabaha la mariyo kalarka baalash baan kaanahay wixii oo dhan baa lagu soo xerayay waa tahay marka dhallinyaradaasi waxay u badan yihiin inta badan weliba caruur yaryar oo iskorisa oo noloshii la hardamaya oo weliba taagan xilligii ay ahayd in iskuullada la geeyo waxbarasho la geeyo oo laga fekero noloshoodii laakiin iyagaa noloshoodii ka fekera si ay Aad iyo aad.
isu dabaraan marka sheekada inoo haysaa maxay ahayd cashay waa wiil yar oo lagu magacaabo ismaaciil bakar waxa uu- oo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo waa saddex iyo toban jir waxa uu ka shaqaystaa ama ku shaqeeyaa n xirfaddan baalashlaha isaga oo kadibna lacagta meel ku rita uu dhigtaa kolley wuxuu ku samayn doona isagaa noo sheegi doona waxay sheekaysteen wariyaha v o a magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed magacayga ismaaciil bakraa lii dhahaa waxaan ka shaqeeyaa hoteelka ismaayo baalishlaanka yahe mar markoo waxaan helaa marka ugu yarta shan doolar marka ugu badantan waxaa helaa mar eh, toban doolar mar eh, saddex- afar doolar
meeqa sana jirta ton saddex sane hotelka smaayaad ka shaqaysaa maxaad ka qabataa baalishlaanka yahe waa kaas shan doolar ma maalinkii oo dhan ayaad shan doolar heshaa mise xilli xilli subaxdii ilaa ilaa maqrabkii se marka shaqada markay dadka badan yihiin markay ugu fiican tahay toban doolar sideed doolar toddoba doolar saasaan ilaa markay ugu yartan shan doolar afar doolaraan qabtaa yaad la nooshahay habarjarteeda hooyo iyo aabbo aabba kismaayuu joogaa habaran habar- habarteen way joogtaa iyadana xaafadday ku nooshahay golol xaafadda golol qaybta farjanno mise qaybta fanol qaybta farjane waa kaas Eh, maxaad ku qabataa lacagta aad baalashka ka shaqaysa lacagtan shaqeeyo meelaan dhigtaa
ka waran shaqadan wax dhibaataha oo aad kala kulanto mararka qaar ma jiraan may shaqadeeda aboosta waay wax dhibaatana ma kula kulmi waa kaas maxaa kuu qorshaysan inaa aan shaqaysto maxaad rajaynaysaa inaa guul aan gaalo nolosha guurina ka gaartay Aa,
wax ma barataa may wax ma bartay dugsin ma dhigtay iskuul ma dhigtay maxaa dhacay oo aad wax u baran weysay waalidkayga ima geenin waa kaas iskuul iyo dugsiba waalidkayga ma i geenin waxaad ii sheegtay in lacagta aad aruursatid aad meel dhigatid lacagtaas maxaad wax ugu baran weysay lacagtan iyadana lacag fara badan ma ahan wayba yar tahay kole markay barato kole aan shaqadan afa- isfahano waan ka baxayo dadkayga maxaa leeyahay waxbarasha igeeya iskuul iyo dugsiyaan dhigadaa ma rabtaa marka inaad waxbarasho aadid aa waan rabaa inaa wax wax aan barto noloshayda ku xiran tahay shaqadan baalashka goorma ayaa bilowday shaqadan horta mar mar- mar horaan bilaabay oo baalashnimada waan yaraay aadaan u yaraay waxaan qofkan la noolaay habaryartii ahayd iyadaa isoo korsate waxaan shaqeyn iyadan sii jira maxaa kugu kalifay inaad shaqayso danteeda qasabtay markaa iskuul iyo dugsi iyo waxbarashada markaa la igeenin waxaan qabadaa ma leh mid kale oo igu weyn walaalkii aan soo- aan soo dowraaraaci jiray marka shaqadan marka saasaan ku barta anna haddana saasaan ugu shaqaystaa oo isagana baalash baalash loo ahaa jira hadda laakiin ma ahan nin weyn uu noqnoqday faryaamo waaye kaasi wuxuu ahaa ismaaciil bakar oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysata magaalada kismaayo ee dhinaca baalashka ama kabcaseeyaha ku shaqaysta wuxuu u warramayay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta een cashay mar dhaweyd waxbaan yara maqmaqlay haye maxaad maqashay dee sheeko mujaajilo iyo horta een, sheekadan dhegeystayaasha intii hore ugu sii daynay qaybtii hore iyo qayb kasii horreysay waa laba qaybood oo horaa malaha baxday laba wiilka.
qaybood oo horena way baxeen marka wiilkan oo kale dood baa meesha iiga soo baxday haye dee inantii way u been guurtay ama way u cag way u wareejisay cagwareejisay ama maxaa kaloo la odhan jiray Ay, waa waa intaasay ku- labada- Ama- labadaasaa ugu culusay dhallinyarada Aniga- taqaana mar haddaad tirahdo cagoreejis cagoreejis ama aad tirahdo way u been guurtay ama jiq bay uga dhigtay jiq bay uga dhigtaa aniga arrinta xiisaa leh waxaan ogaa berigii hore inanta waxaa waraaqaa loo qori jiray oo waraaqaa u ahaa een, waxa lagu xidhi lahaa waa marka la gaari karo berigii hore ay Een, markii dambe telefoonada soo baxeenna lambarkaa la kala qoran jiray waa garta oo lambarkeeda markii ay farsamada casriga ay sii horumartayna wax fiberkii waxasaasa la kala qaadan jiray waa garta laakiin haatan wiilku wuxuu naleeyahay ha lama kala qorto telefon iyo fiber iyo waxa ay laakiin facebook baa la kala qortaa waa garta see facebook lagu garan karaa ilaan marka ismaaciil yidhaahdo boqol ismaaciil baa ku jirta see laga- see lagu garanaya ismaaciilka midku ahaa wuxuu kuleeyahy inanta magac bay kuu sheegaysaa waxay Ay.
ku odhanaysaa gobaad baa la yidhaha tusaalahaan ay gobaad marka la yidhahdo way konaysaa gobaadda hadday kuu soo baxaan waa gobaadda uu saaran yahay geedku waa gar sawirka uu saaran yahay oo geedka noocaasa weliba geedka noocaasa haye marka wiilkanina sheekada wuxuu inooga sheekeynaya mid iyada ku dhacday bay ahayd waa garta bal dhegeystayaasha marka hore goor baa u sheekada- baanguurtay miya gabadha waa beenguurda bal sheekadan cabdiqani maxamed cabdulaahi oo wuxuuna ku magac dheerayay isku filan wariyaha v o a ayuu markaa hargeysa ugu warramay cabdixakiin maxamed shuruuc ugu horreyn laakiin wuxuu sharxayaa magacan isku filan laftigiisu halku ka yimid halku ka yimi
wagaag dhegaystayaal cabdiqani maxamed cabdilaahi oo ku magac dheer isku filane en, wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ku dhaqan somalilan ee alaaba dadka ka qosliya amaba qisooyinka iyo weliba sheekooyinka inta badan en, qosol kale oo bulshada usoo bandhiga islamarkaana en, nooca loo yaqaano shactiroolayaasha amaba aadka bulshada ugu qosliya En, cabdiqani ugu horreyn baan ku salaamaya En, haddaan su-aasha ugu horreysa ku weydiiyo en, maxaa lagugu bixiyey isku filane ugu horreynba Een, horta cabdi xakiin aad baan kaaga qaaday walaal adig iyo voice of america waan salaamayaa Een, horta haddeen een, kaaga sharaxaadkaas iyo magac- halkan magacna iga yimi Een, horta beri waxay tiri jirtay in barnaamij somaliland good talent la yidhahdo laga qabtay een, somaliland magaaladiisa hargeysa Een, waxaa dhacday in tartan la qabtay tartankii waxaa ka qayb galay een, shan boqol oo qof oo iskugu jira gabayaal majaajilaystayaal heeso fanaaniin qaar iyaguna bandhig een, bandhig hibeed gaar ah iyaguna la soo qaybgelaya markaa shantadii boqol halkaas waxaa kaga qayb galnay Een, anigoo keligay ah oo ah majaajilayste oo keligii dadka ka qosinayay ayaa horta dadkii way la yaabay markii barnaamijku cusbaa niyow saad uga qosin kartaa keligaa dadka deeto niyow horta barnaamijka waan kusoo baxay halkaasna magaca iga soo raacay keligii ayaa magaranaysaa wax ku jiray tartamaya alxamdulilah waan kusoo baxay Een, waxaa ku jiray wax dad tartamaya kaasa cabdilaahi wayab iyo run xadii igu bixiyay oo kamid ahaa een, guddigii barnaamijku isku filanay igu bixiyeen marka waa waxba adaa samaysanaya oo sheekooyinka soo curinaya oo gudbinaya dadka ka qoslinaya saasuu ku yimi miyaa magacu ah dabcan ha saasi ku yimi cabdixakiin waaye en cabdiqan waxaad ka mid tahay dhallinyarada en, inta badan qisooyinka en, dhinacaasi majaajilada iyo qosolkaa sameeya en eh, warbaahinta bulshada ama waxaa social media la yidhaha facebooka twitterka whatsappka waxyaabaha inta badan dhallinyarada iyo bulshada ku xidhiidhana isticmaala en qisooyin baa jira aad ka samaysay amaba kaa soo maray oo kale Een, horta nin dhalinyaro baan cabdixakiino maadaama oo dhalinyaradii badanaa ay isticmaashana horta kama marni oo qaar ka mid ah waan isticmaalaa een, qalab een, een, barnaamijyada ha Kuwe- kuweeba kamid a kuwaa isticmaasha Een, horta wallahi waxaa ka mid ah baalkan imika lagu wada waarshay facebook la dhaahdo whatsapp fiber imo wax noocaas ah marka dunidii iyo bulshadii iyo wixii baad kula xidhiidha Ah, halkaas oon asxaab badan baan kuleeyaa aad uma salaamaya imika Waayo, waad salaamaysaa iyana naguna salaanta waynu ka gaarsiin doonaa dee inta badan dhalinyaro badan baa ku haasawda ama en, en, hasaawo iyo kaftan iyo sheeke iyo weliba bahwadaag baa lagu noqdaa lagula xidhiidhaa En, iyada kaasay sutiin ma ku xidhiidhaa horta way jirtaa cabdixakiinow oo sheeko waxaa iga soo martay haddaan ku yaro dul maro een, nin bisaa baa kaa soo martay yar baa iga soo martay oo aan badanaa aan sheegin laakiin eh, waxaa iga soo martay badanaa profileka waxaa lasoo dhigtaa sawirro dad kale dadka badankooda marka gabadh iska weyn oo iska islaana ayaa isticmaalaysay deeto halkaas profil waxay soo dhigatay inan yara deeto halkaasaan ka wadaagi jirno isla wada sheekaysanjirna xaggaa joogta hargeysa oo ma garanaysa deeto waan ballanay deeto inantii aan moodayna tirsho waaba islaam weynbaba waan yaabay kaale ma adiga mase adiga soo diratay xamdi ma adiga soo diratay waan iyo maasay tirmayo waa anigii kamamaad filaynba xaggeen iga filay islaan weyn bay igu noqotay marka een, waxaa igu kaliftay inaan halkaa sheeko yar ka sameeyo oo ma garanaysaa ee, bahal- bahalkan facebook la yidhahdo iyo whatsapp iyo fiberkan iyo bahal la yidhahdo eh, skype ah marka inan waxaa jirtay aanu aad iskaga helnay ama weliba aanu aad uga helo hargeysa joogta Marka waa gabadh kale mise waa tii hore gabadh kale maya gabadh kale taas way dhamaatay waan oo baalkii kamaad istaagin ba waa tii waduun gaan ka istaagay bahalka meel iska digin karaaba
haye gabadhan kale markaas ayaa waxu dhacday qisadeeda Een, gabadha kale waxay u dhacday een, inantii waanu isbaranay deeto iminka badanaa lambaranta layskama qoro inantii lambarkii ka qori maysid waxaad ka oranaysaa maxaa ku- maxaa kugu qoran barta facebook maxaa kugu qoran markay kuu sheegtay maxaa kuu yaalla baad oranaysaa Deeto, wuxuu noocaa noocaasa yeela sawir ubax noocaa noocaasa ii yeela deeto inantii halkaasaan iska baranay inantii marka dhowr cisho wada hadalnay ayaaba nag inantii waaban ka waayay facebookii meelay jaanay cirib dhigtaa jaan iyo cidhib ay dhigtay waan garan waayey profilkii way bedelatay kofarkii ka daran anagoo yaaban baan halkii hees ka sameeyey oo gebiyadii waa lagaaga guray wixii oo dhan ba laygama gurin laakiin laygama gurin laakiin waa layga dhacaya maga soo tegi
hadna waad ku fahamtay kadib markaa heesta kugu dhaawatay maxay tahay Een, marka hees bay ku dhalatay heestaas ayaan bedelay marka heestaas waxay oranaysay sida tan whatsappka yartaanka eegtay yartii faybarka iiga baaqday markii aan ka waayey facebook fariimaha ugu dhaafay iyadoo furi weyda fejig onlineka miyaan fadhiistay markay far itaagi weyday foonkeeda miyaan ku waashay anoo faajicii wareersan miyay faajicii walaaqday intay magac faalsa xidhatay kofarkii miyay i bedelatay na bixiyow naga badbaadi ila waa ta bedelatay oo markaa badbaada dalbatay
haaddan facebook fadhiisto haaddan faybarkaba waraysto watsapp baa dhankiisa fiirsho haddaan skeybkaba rumaysto haddaan online ahaadaba dadkoo dhami hayigu fodhiyo
waa lagugu fadhiyo markaa iminka heesta marka qaali kabacdi dadka arkeen iminka marka facebookan gala ma garanaysa amba whatsappka iyo waxaan isticmaalayo dadka oo dhan jaadka igu jiraa ilama hadlaan salaamu calaykum waxaa gabarhan fudhi baa lagugu bilaabay fi fi fi fi
qisadii markaa inantii inantii dhacday wixii oo dhan ba bedelatayo sidii ku baxday Een, ma ka daba tagtay oo de warkeedii ma raadisay Iyada se- se ma gaadhaysay heestan iyo weliba curintan aad samaysay inantii waxay raacday he- ducadii ahayd naga bixiy na bixiyo naga badbaadi ay raacdo dib uma arag ilaahay baa kaa badbaadiyey ilaahay iga badbaadi alxamdulilah
Een, hadda de markaa ma sii wadaa dee xaaladeen kaasoo waajahday dhinacii facebook iyo whatsappki iyo twitterki iyo weliba maxaan ku idhaahdaa iyo skypekii ma sii wadaa weli ma sii isticmaashaa ah horta ni ma niyo jebina lakin waan wada waan wada weli laakin kuma badni sidii hore kuma hiyi maxaad ka yeeshaa markaa haddii aad tusaale ahaan oo kale gabadh bilicsan aad aragta ama sawiradii oo kale lasoo dhigo aad u qurux badan ma sidii hore ugu ugu yar dhaqaaqda misood ka yar walaacdaa may horta imika iska caabinta iga buxsanto waayo waxay ku dhacday sheeko hore ay ku dhacday maysoote markaa tii hore anoo fajicdii wararsan ma imika kuma badniyo imika kuma badniyo walaa like baana siin walaa comity baana siin walaaca baa kusoo food saaray
waan gartay kaasi wuxuu ahaa cabdiqani maxamed cabdulaahi oo ku magac dheer isku filan cabdixakiin maxamuud shuruuc ayuu warramay en caasha inantu maxay ka booday
saaciilow gabadha balaha waxay ka booday waxaan isleeyahay inta badan waxyaabahay gabdhaha ka boodaan oo maxay ka booda caasha adaa waraya gabdhaha maanta maanta oo dhan haddaad wax ku akrinayso ood shaar walba usoo xiratid oo si walbaad wax ugu sheegtid Ee, ee, haddii jeebkaagu uu qaleel yahay uu engegan yahay Ya.
waxba ku jirin maxaa tidhi haddii jeebkaagu saxba ku jirin He.
af maran hadda hadda jacayl baan ka hadlaynaa jeebka mayna hadlay hadda jacaylka jacaylka waxaa duxu ah He.
dhaqaalo yar haye maxay ugu jawaabtay marka markaa haddii inantu?
dhaqaalihii la waayo waa dhibaato marka gabadha waxay leedahay muxuu loof maran sidaa jacayl maran muxuu taraya haye mala dhegaysana iyadaa sharaxaysa
Ladiyo, wax xilligan la socon. Ladiyo, wax xilligan la socon.
heestan dee muxuu jacayl maran muxuu loof maranay sidaa bay tiri hade horta ubax xitaa fahmo afkii baa loo bedelaa xataa ubax fahmo laftigeedu markay heestan qaadaysa Ah, waxaad moodaa sheekadan laftigeeda inay sii ogeyd ay.
oo waxaad moodaa inay meesheedii oo marka marka dumarkii waxay leeyihiin haddii jacaylkii aysan lacag la socon waxba ma tarayo de saas- saasaa tiraahday laakiin mid ma xasuusiyaa maanta waa Idinkuna- maalin jimce halle- idinku- hallayga idinku- guntay idinkuna Ismaaciil.
waad ku jacayl la'dihinayd hal mid haddaan xusuusiyo Hee, lacagta waxaa la yidhaahdaa qofka lacagta wuu samayn karaa laakiin lacagta qofka ma samayn karto ereygaasina waa tiro aad u muhiima ciddii dhegaysanaysa waa tahay dhinaca ciyaaraha markana aan jaleecno waa kan jamaal axmed cusmaan oo wararkii u dambeeyey ciyaaraha soo xuuraamiyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha xalay waxaa qaaradda yurub laga ciyaaray wareegga labiyo soddonaad ee koobka ueva yuruba league oo ay ka qayb galayaan ilaa iyo labiyo soddon kooxood waxaana kooxuhu ay isku harkeen naadiga fenerbaj ayaa waxa ay la kulantay naadiga locomotive moscow laba gooli waxba ayayna kaga adkaatay xalay waxaa ciyaaray anderlekh iyo olombiakos oo gooli waxba naadiga olombiakos afka ciidda loo daray fc borto waxay u socdaashay naadiga brusia dortmund laba gooli waxba ayaan lagaga soo adkaaday kooxda manchester united ayaa guuldaro wejigabax kala kulantay kooxda yar ee midtjland f c markaasoo laba gooli gool naadiga manchester united looga adkaaday inkastoo goolka ay ku hormartay naadiga united oo membis debay uu dhaliyey hase yeeshee laba gool loogu bedelay fiorentina iyo tottenham hotspur ayaa gooli gool ku kala baxay st etienne iyo f c baselna saddex gool laba gool naadiga f c basel ayaa looga abuutroonaaday sevilla waxay saddex gooli waxba dirtay naadiga mold ee napoli ayaa guuldaro kala kulantay naadiga valerial ee dalka spain ka dhisan augsburg iyo liverpoolna bareejo gool la-aan ayay ku kala baxeen naadiga dalka talyaani ka dhisan slazio ayaa la ciyaartay wadanka turkiga naadiga ka dhisan galatasaray gool iyo gool ayayna ku heshiiyeen inay ciyaartaasi ku kala dhammaystaan maqse ayaa guuldaro kala kulantay naadiga atletico bilbaw oo ay martigelisay shakhtar donesk ayaa goolo la-aan bareejaha la gashay naadiga shalk oo for sion iyo baraqana laba gool iyo gool naadiga baraqa ayaa ku adkaatay sparta bridge iyo kooxda f c krasnader ayaa gool waxba naadiga sparta brug ku adkaatay kooxda naadiga sporting c p ayaa gool iyo waxba kala kulantay guuldaro naadiga bayan leverkusen hase yeeshee valencia yagagadeeda mistale stadium waxay ku martigelisay naadiga rabid wen waxaana kaga adkaatay lix gool iyo waxba lixda gool naadiga valencia waxaa u kala dheliyey ciyaaryahanada santamina oo laba gool dhaliyey daniel barekho alvar negrado andre gomes iyo rodrigo ayaa afarta gool kale naadiga valencia u saxiixay horyaalka dalka talyaaniga kulan xiise badan ayaa naadiga yuventus oo horyaalka hogaaminaysa ayay naadiga bolonya la ciyaari doonto ay marti u noqon doonto haddii ayna egnana naadiga yuventus ayaa horyaalka hogaaminaysa waxayna ciyaartay shan iyo labaatan kulan iyadoo iska leh toddobiyo konton dhibcood s napoli ayaa waxa ay ciyaartay sidoo kale shan iyo labaatan kulan waxayna leedahay lix iyo konton dhibcood fiorentina ayaa kulamo intaa la eg inta ay ciyaartay waxay leedahay hadda sagaal iyo afartan dhibcood roma ayaa kaalinta afraad ku jirta oo iska leh toddobiyo afartan dhibcood inter milan ayaa kaalinta shanaad ku jirta waxayna leedahay shan iyo afartan dhibcood qaybta hoose dalka talyaaniga waxaa ku jira fersonin oo labiyo labaatan dhibcood iska leh karbi oo iska leh sagaal iyo toban dhibcood hallas verona oo shan iyo toban dhibcood iska leh dalka Spainna Levante ayaa la ciyaari doonta naadiga Khitabe Spainna waxay kooxu u kala horeeyeen naadiga Barcelona ayaa 24 kulan oo ciyaartay waxay leedahay 60 dhibcood Atletico Madrid oo 24 kulan iyaduna ciyaartay waxay leedahay 54 dhibcood Real Madrid oo kulmo intaa la eg ciyaartay waxay leedahay 53 dhibcood Villarreal ayaa iska leh 48 dhibcood Sevilla ayaa 40 dhibcood iska leh qaybta hoose Spain waxaa ku jira Las Palmas oo 20 dhibcood iska leh Granada oo 20 iska leh iyo Levante oo 27 dhibcood iska leh dalka Ingiriiska kulmo horyaalka ka tirsan aan la ciyaari doonin toddobaadkan hase yeeshee FA Cup-ka la ciyaari doono kulmada iyo kooxaha sida isku arkayaan barnaamijka ciyaaraha ee beri ayaad ku dhegaysan doonto dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
jamaal axmed cismaan aad ayuu mahadsan yahay xubinta ciyaaraha intaas haddaan kaga gudubno ismaaciil oo weli waxbaa kaa guuxaya sheekooyinkii baad weli la haystaa sidaan qiyaasaya sheekooyinkii baan la hayo waxaan Ah.
isweydiinayay bal codkan soo socda xaggaan ku maqli jiray hadda facebook fadhiisto hadda faybarkaba waraysto whatsapp baa dhankiisa fiirsho haddaan hees baa jirtay laxan noocaasa leh oo Hey.
maskaxdii ka gooxaysay heestaas maxay ahayd?
bogsadon karaysto sidaan uga booday caashaq jacaylba haddaan u booya Haa.
hadda ma garat waa binti cumar gacal heestiis mala bintii cumar gacal oo weliba si niyada u qaadaysa ay waa haystaan heestii beled xawo beled xaawo bal dhegaystayaasha iyada laftigeedii haynu siino
barbatayarkan kaagtay wiilkii shaygu baqay aniga balaayaba ha iga raacdo laakiin kelmaddii ugu dambeysay binti cumar aan afkeeda ka hayo waxay ahayd aniga barwaaqaba ha iga raacdo iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaana barnaamijka dhalinyarada maanta oo jimcaha intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii alla idmo waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo jimco wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.